duruufahaas oo dhan xeerinaysa dabaqaysana qodobada iyo xeerka habka ciqaabta ayay eedaysanaha ku heshay inuu geystay dilkaasa qasaamada ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuhunku in qasaamada ka dhalata lowska ama tuhunka ay timaado keliya marka la helo qof la dilay cid dishay la aqoonsan waayo jiro tuhun laga qaba inay dilka geysatay cid deegaankaa oo cadaawad kala dhaxayso dhinaca dhibanaha iyaguna dafiraan sidaas darteed dacwadan ma jiro qof la dilay oo cid dishay la garan waayey cidna lagu tuhunsan yahay taas beddelkeeda waxaa dhacay fal dhimasho ah fal dhimasho sababay ciddii falka geysatay la aqoonsan yahay isna qirsan yahay inuu falka geystay sidaas darteed maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir waxay ku waafaqday sharciga inaanay samayn qasaamada ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuhunka toban in sida ku cad jawaabaha kor ku xusan ay maxkamadda sare uga jawaabtay dhammaan asbaabihii cabashada ee qareenada difaaca cabashadoodu aanay waafaqsanayn faqradda labaad qodobka laba boqol soddon iyo laba xeerka habka ciqaabta oo loo cuskaday asbaabta cabashada ee ay ku dureen xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee sumadiisa iyo taariikhdiisa kor lagu sheegay xukunka maxkamadda maxkamaddu markay xukunku dhawaaqdo waxaa laydin farayaa qofna inaanu wax tallaaba iyo fal midna aanu socon xukunka maxkamadda asbaabta kor ku faahfaahsan darteed maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa ay diiday cabashada eedaysane sayid cali macalin daawuud ee ku taariikhaysan shan iyo tobanka bisha lixaad labada kun afar iyo labaatan iyo raacsiinta qareenada difaaca ee sumadeedu tahay boqol soddon iyo lix labada kun iyo afar iyo labaatan kuna taariikhaysan labada bisha toddobaad labada kun afar iyo labaatan lidna ku ah xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee sumadiisu tahay ee baxa lix iyo toban labada kun iyo afar iyo labaatan soona baxay shan iyo tobanka bisha shanaad labada kun afar iyo labaatan maxkamaddu waxay ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee taariikhdiisa iyo sumadiisu ku xusan tahay faqradda hore ee qodobka xukunkan waxaa lagu soo saaray magaalada muqdisho maanta oo ay taariikhdu tahay sideed iyo tobanka bisha sagaalaad labada kun afar iyo labaatanka wabilahi towfiiq maxkamaddu waa xidhanta